kurid markii wasiirka wasaaradda awqaafta arrimaha diinta dowladda koonfur galbeed soomaaliya nuur siidow baaba oo kormeer ka sameeyey madaarista culumta diiniga iyo kabaradaaina awlaado ku nool magaalada baraabe si loo ogaado baahiyaadso iyo in laka dhiirigeliya maamulka walbarooka awlaada kormeerka wasiirka iyo welibaa kugu heliyey agaasimaha guud ee wasaaradda iskuduwaha wasaaradda awqaafta arrimaha diinta ee degmada baraabe iyo waxaana ku mid ahay culummada degmada iyoona kookoonbooqdeen madaarista islamarkaana xog walaysteen ardayda iyo macalimiinta wasiirka wasaaradda awqaafta arrimaha diinta dowladda koonfur galbeed soomaaliya nuur siidow baaba ayaa kormeerka kuleed la hadalay warbaahinta welina uusan jeediya kelimado uusa ku bogaaday ardaydii macalimiinta iyo maamulka wasiirkii weliba uusa sheegay intii garab suuriyiin walbarashada madaarista ka jarta deegaanada koonfur galbeed soomaaliya runtii sharaf weynay noo tahay ka wasaarad ahaan maantay inaan magaalada baraawe kormeer guud ku samayno madaariista oo ay ugu horeeyaan madaariista machad nuurul islaam labadooda qaybood oo hadda aan soo kala aragnay runtii siduu agaasimaha sheegay annaga dhammaanteena waxaan nahay dhal culumo aniga khaasatan dhulkan xeebtaan wax ku soo bartay magaalo la yidhaahdo magaalada marka waxaan ahaa dadka maaragtay macaahiidda diiniga ah magaalada marka wax ku soo bartay marka nashiidada aad qaadayseen maxabada ay gelisee ka insha allahu tacaala ilaahay jannadii firdowsaha idinku waraabiyo waalidiintii idiin soo xifdiyey idiin soo barbaariyey iyo maclimiintii idinku dadaalayba jasidooda janna allah ka dhigo waxaan rabnaa waxa aad baranaysaan maantay oo afkiina aad ku haysaan waa kalaamka ilaahay wax la barto wax ugu khayrka badan aad baranaysaan oo aad xifdinaysaan waxaa ogaanaysiin dadku waxay baranayaan diin imaadi runtii ninkii diin imaadi isku barta waa liibaanay ninkii diinka keligiis ku ekeystana waa liibaanay macnaheed ma aha haddii maadiga aad bara weysid oo qur-aan keligiisa aad baratay inaadan liibaanin ma ah bal qofka diinka bartay wuxuu haystaa oo ku dadaala oo qur-aanka laasima qur-aanka la noolaada wuxuu helayaa maaragtay manfac adduunyo mid aakhiruu helaya laakiin haddii maaragtay qofka maadiga bartay keliya kan maadiga bartay haddii badato wuxuu helayaa manfac adduunyuu helaa manfac aakhira ma jirto laakiin kan qur'aanka bartay manfac adduunyo iyo manfac aakhira labadaba waa helaa labadoodan oo ku noolaana marka insha allahu tacaalaa waxaan idinkula dardaarmayaa insha allahu tacaala qur-aanka inaad laasimtaan aad maaragtay ilaahay kelimadiisii kor aad yeeshaan oo aydan dhaafina waxaa laga yaabaa in dhallinyarnimo dad waxaa idinku jiro hadda soo qaangaaraayo qur'aankii dhammeeyey oo maxaanku idhaahdaa haddii qur'aankii la dhammeeyo iskuula loo cararaa oo maxaanku idhaahdaa qur-aankii waa laga tagaa maadiya loo jeysanayaa la dhihin qur-aanka ogaada waxyaalaha cajiib kale uu leeyahay waxa waaye qofkii qur-aanka ka taga asna wuu ka tagaa qofkii qur-aanka la noolaada asna wuu la noolaanaa marka waxaan ka rabnaa qur-aankan wakhtiga badan aad soo geliseen oo da'aadiina maantay waxaa laga yaabaa yaraantiin ilaa sanooyin badan aad soo qaadateen oo juhdi badan aad soo geliseen haddii ilaahay subxaana wa tacaala idiin waafajiyey in aad xifdisaan qur-aanka ha ka tagina qur-aanka ha la xifdiyo culeys kasta oo adduunyo ilaahay ku soo food saarta waxa kaa dejinaaya laba kelmadood laba aayadood oo ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa aad akhrisaa kaa dejinayso murugta iyo xusniga adduunya dusheedu saaran haddii aad laba aayadood akhriso xataa aayad qur-aanka ka mid a haddaad akhriso aad laasimto way kaa degaysaa culayska arrintaas arrin xaqiiqaa waaye oo tadriibo lagu sameeyey oo la tijaabiyey marka waxaan kula dardaarmaa horta inaad qur-aanka ilaalisaan waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahad celinaa guddoomiyaha madrasooyinkan labadaa madraso saaxiibkay madenuuro runtii waa nin reer baraawo ay awaal badan ku leeyihiin xaqiiqatan annaga wasaaradda awqaaftii arrimaha diintana waxaan rabnaa haddii ilaahay idmo biidni illaahi kariim waa jirtaa codsi uu madanuuru wasaaradda keenay uu soo gudbiyey oo kutubo ah waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay nafta nagu simo waa ku maqannahay haddii ay naqan lahaayeen kutubada diiniga ah iyo kutubada qur-aanka kariimka ah labadaba insha allahu tacaala safarka xigo oon imaanayno kutub la'aan baraawo ma imaanayno